بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alancaam waxaan ka soo hadalnay mushrikiinta waxyaalihii shirkiyaadkoodii iyo dalaalaadkii ay ku jireen ayuu rabbi ka soo warramay oo ah inay wax ilaahay u xalaaleeyey iska xarimaan yacni risiqii ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala oo beerihii wixii ka baxayay ah oo mirihii ah iyo xoolihii say rabaan inay ka yeelaan waxay rabaan inay xarimaan waxay rabaan inay xalaaleeyaan ragga qaar u xarimaan dumarka qaar ay u xalaaleeyaan dumarka ay ka xarimaan iyo wax lamida bay samaynayeen oo rabbi noo soo sheegay radkoodiina waa soo aragnay oo allah subxaanahu wa tacaala waa soo radiyey kabacdiba allah wuxuu uu noo abuuray yaa laga waramay oo ah yani shay bani aadamka risiqiisa ah oo uu ku noolaanayo lufi ilaahay subxaana wa tacaala iyo raxmadiisana lufigiisa iyo raxmadiisana oo uu u sameeyey oo markaa la doonayay inay ilaahay subxaana wa tacaala kaga shukriyaan nicmadaas inay kaga shukriyaan keligiina ay caabudaan allah subxaana wa tacaala marka beerihii waan soo aragnay allah subxaana wa tacaala wuu ka soo warramay beerihii waan soo aragnay nicmadaa markuu ilaahay u sameeyey oo ugu abuuray anwaacdaa kala gedisan oo wahuwa aladii anshaca jannaatin macruushaatin wagayra macruushaatin wannakla wazarca mukhtalifan uklu wazaytuuna wاrumaana mutashaabihan wagayra mutashaabih muxuu rabbi yidhi kuluu min amarihi idaa amar waatuu xaqahu yowma xasaadih inay cunaan risiqa ilaahay dhulka uu yeelay ayaa la amray haddana xoolihii baan arkaynaa ou rabbi subxaana wa tacaala u xalaaleeyey ayaa laga warramaya wa min alancaami waxay ku cadfan tahay wahuwa aladii ansha'a jannaatin jannaatin taas baan ku xiraynaa allah wuxuu idin abuuray beero buu idin abuuray wa min alancaami wa ansha'a wuxuu abuuray bimacnaa khalaqa wuxuu abuuray allah min alancaami xoolaha xaggoodana wuxuu idinkaga abuuray xamuulatan kuwa gaadiid ahoo la rarto ayuu idin abuuray iyo wafarsha kuwa yaryara oo aan la raranin ayuu rabbi idin abuuray oo xoolaha idinkaga abuuray marka mar hadduu rabbi nicmadaa idin siiyey kuluu cuna dadow mima rasaqakum allah allah wuxuu idinku irsaaqayo risqi ahaan idiin siiyey cuna baa la leeyahay ha iska xariminina rabbi wuxuu idin xalaaleeyey imaartii markii laga soo hadlay maxaan aragnay maxaa la yidhi kuluu min amarihi idaa atmar xoolihii markii laga hadlayna inay labadaa nooc yihiin rabbi wuxuu yidhi kuluu mima rasaqakum allah allah wuxuu idinku irsaaqay cuna oo wax ka cuna buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka cuna walaa tattabicuu ha raacina khuduwaati shayaani shaydaanka wadooyinkiisana ha raacina haddaad tihiin dadkii maaragta dadow shaydaanka ka hara dariiqooyinkiisa iyo waddadow idinkugu yeerayo ha raacina maxaa yeelay innahu shaydaanku caduwun cadow wey lakum idinkuu cadow idin yahay cadowga oo mubiinun cadowtinimadiisu ay cad tahay oo muuqato marka ma qarsoona shaydaanka cadowtinimadiise waddada uu idinkugu yeerayaah ha marinina ha ku raacinina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka aayaddan allah wuxuu noogu sheegay xoolaha laba nooc inay yihiin wax iyagoo xoolo ahoo ancaamahoo la cunayo oo hilibkoodii iyo caanahoodii ay xalaal ku yihiin haddana gaadiid ahaan loo raranayo oo aad maaragtay mataacdaadii alaabtaadii aada saaran iyo kuwa yar yarahoo aanan xamili karaynin rarkaas aan xamili karaynin marka yani almuraadu bilxamuulati waalfarsh macaani isku dhowdhow bay culammadu ku sheegaan xamuula maxaa la yidhaahdaa farshina maxaa la yidhaahdaa macaani isku wada dhow bay ku tilmaamaan alxamuulatu sida cabdulaahi bni cabbaas iyo cabdulahi bni mascuud ay ku fasirayaan waxay leeyihiin xamuula waxaa la yidhaahdaa maa yuxmalu calayhi min alibili waxa dusha wax laga saartoo la rarto sida xoolaha geela oo kaleeto ayaa xamuulo la yidhaahdaa bay leeyihiin marka farshigana waxaa la yidhaahdaa buu leeyahy walfarshu asigaaru minha kuwooda yaryarka ah sida ariga iyo waxa lamidka ah kuwaasaa farshi la yidhaahdaa macno gooniyahoo cabdulaahi bni cabbaas oo keligii ku fasirayo riwaayo kaleeto wuxuu cabdulaahi bni cabbaas leeyahay xamuulada waxaa la yidhaahdaa alibilu waalkhaylu iyo wixii lamid ahoo la rarto idilba ama hal la cuno ama yaa la cunin sida albikaalu waalxamiiru oo kaleeto iyo kuwaasoo dhan dameeraha la rartay iyo baqallada iyo fardaha iyo maaragtay kuwaasoo ku tilmaamaya farshigana wuxuu ku sheegaa cabdulaahi bni cabbaas alghanamu ariga keliya farshi la yidhaahdaa buu leeyahy macnahaasna wuu ku sheegaa waa markuu caam yeelayo laakiin waxaa diidaya wa min alancaami marka la yidhaahdo dameerahu ma soo gelayaan iyo baqalka iyo waxaas ma imaanayaan ancaam waxaa loo yaqaanaa alibilu waalbaqaru waalhanam saddexdaasaa la yidhahda geela iyo lo-da iyo ariga ayaa loo yaqaanaa ancaam loo yaqaanaa marka xoolihii xaggoodii oo saddexdaas ah waxaan idinkaga abuurnay ومن الأنعام وخلقنا وان أبورني من الأنعام حولي حقود وحن كأبورني حمولة كوالا غرتو أيان كأبورني سيدة قيلة إيا فرضها وكلا يعني فرضها لفتو دوالا عنا وإلب كود وبنايا سيدة دوكتين مركا بان لك قدقني وفرشا كوا يريره آل لغرنا واندين يلني ولذلك علماء وحيليه سيدة بن جرير الطبري وكلاته yani maaragtay farshiga waxaa lagu magacaabay buu leeyahay wasumiya farsha waxaa farshi loogu magacaabay wallahu aclam lidunuwihi min alardi mar haddii dhulka ugu dhow yahay uu gaaban yahay baa farshi loogu magacaabay sidii firaash camal gogol oo kalea laga dhigay wey saas u jeeda cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam wuxuu isaga ku fasiraa yani alxamuulatu waxaa la yidhaahdaa maa tarkabuun waxa aad fuushaan sida awrtoo kaleeto ayaa la yidhaahdaa waalfarshu maa ta'kuluuna wa taxlubuuna farshina waxaa la yidhaahdaa wixii aad cuntaan oo aad caanahoodana cabtaan oo aan la raranin ayaa la yidhaahdaa buu leeyahay sida shaatun laa tuxmal sida maaragtay rida aan waxba la saaraninoo waxba lagu raroo kaleeto taasoo kalena macnahaasna wuu ku fasiraa maxaa yeelay qur-aanka ilaahay wuu ku sheegay fii suurati yaasiin wuxuu rabbi leeyahay awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mima camilat aydiina ancaama fahum laha maalikuun wadallalnaaha lahum markii xoolahaas aan u abuurnay ayagu milkiyaan wadallalnaaha lahum waan u laylinay waan u sakhirnay buu ilaahay leeyahay markaasaa laba loo qaybiyo leeyidhi fa minhaa rakuubuhum wa minhaa yaakuluun qaarna way rartaan sida maalan maaragtay geela oo kale awrta sida dibida oo kaleeto iyo waxa la midka ah wa minha yaakuluun qaarna way cunaan xaggeeday ka cunayaan marka tafsiirkaas cabdiraxmaan ibni zayd ibn aslam aayaddaas oo kaleeto baa tusinaysa bay leeyihiin markaasuu rabbi wuxuu yidhi kuluu cuna mima rasaqakum allahu alla wuxuu idinku irsaaqay oo xoolihii ah wax xaggooda ka cuna waa risiq ilaahay idiin xalaaleeyey yani maaragtay risiqaas rabbi idiin baneeyey cuna buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala markaa cuntaanna walaa tattabicuu ha raacina khuduwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo waddadiisa ha raacinina hadda waxaa loo jeedaa khuduwaati shayaan duruqahu wa acmaalahu ayaa loo jeedaa waddooyinka uu shaydaanku jeexo dadka ugu yeedho atbaacdiisa inay raacaan yani maaragtay acmaasha xunxunkaahoo dadka u ziineeyo u qurxiyo ayaa loo jeedaa waxaaba ka mida wa min jumlatiha duruq shayaan waxaaba ka mida khudwaati shayaan waxaaba ka mida in allah risiqoo kuu xalaaleeyey aad iska xarimto sida xoolahoo kale iyo beeraha oo kale wixii mirihii oo ilaahay kuu xalaaleeyey inaa iska xarimto sida mushrikiintuba ay yeeleen lanna mushrikiinta shaydaankay ku raaceen markaas wuxuusan rabbi ka xarimin ayay iska xarimeen oo naftooda ay ka xarimeen weyaan innahu shaydaanku caduwun cadow weeye lakum idinkuu cadow idin yahay cadowga oo mubiinun yani bayinu lcadaawati wadaahiruh cadowtinimadiisa aad iyo aad ay u muuqato weyaan shaydaanka cadaawadiisu mid qarsoon ma ah maxaa yeelay wuxuu idin amraa wax alla wixii dararkiina ku jiro oo dhan dhibkiina waxa ku sugan yahay ayuu idin fari maxaa yeele ariiqa xaqu inuu idinka dhumiyo doonaya cadaabka ilahay inuu idin gaarsiiye buu rabaa marka cadowtinimadiisa ma qarsoono shaydaanka bannaankay taallaa weya siduu allahba subxaana wa tacaala uu leeyahay yani fii suurati fatir oo noogu sheegay ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inama yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi اsaciir shaydaanka cadowbuu idin yahaye dadow idinkana cadow ka dhigta garta cadowgiina cadowtinimadiisa ma qarsoone iska ilaaliya wey maxaa yeelay wuxuu ugu yeeraa dadka isaga raaco inay dadka asxaabu saciir ahlu naar inay noqdaan ayuu dadka ugu yeeraa wey fii suurati lkahfi allah wuxuu ku leeyahay afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duuni whum lakum caduwun bisa liaalimiina badla yani shaydaankiibaad weli ka dhiganaysaan aniga sokadayda asagoo weliba cadow idiin ah shaydaanku uu cadaawo idin yahay cadow uu idin yahay miyaad maaragtay weli ka dhiganaysaanood naasir ka dhiganaysaaood raacaysaan waa idin sidee weeyaan marka allah subxaana wa tacaala wuu noo digay maarata waana ku mahadsan yahay allah subxaana wa tacaala digniinkaas digniinta uuna siiyey shaydaanka inaan iska ilaalinna ah amaaniyata aswaajin min ada'ni inayn wa min almacsi inayn meeshaan waxa weeye xoolahaas ay qaarna xarimaan qaarna ay xalaaleeyaan maarata mushrikiinta anwaacdooda unbaana loo tirin wax ka xaaraama inaysan jirin wax ka xaaraama inaysan jirin oo rabbi u wada xalaaleeyey ay taxriimka ayagu sameeyaanna inuu yahay shaydaan tasyiinkii iyo quruxdii inay tahay shaydaan u qurxiyey buu rabbi noo sheegi doonaan arki doonaa amaaniyata aswaajin amaaniyata aswaajin yani waxaan ku nasbinaynaa ficil meesha ka go-anun baan kusoo qadaranaynaa ay ansha'a lakum ow khalaqa lakum allah idinkoo idiin abuuray amaaniyata aswaajin sideed nooc ayuu ilaahay subxaana wa tacaala idin xalaal yani idiin abuuray min ada'ni yani xoolihii idihii xaggooda wuxuu idinkaga abuuray inayni labou idinkaga abuuray oo lab iyo dhadig loo jeedo inayn idaha xaggooda wuxuu ka abuuray inayni labou ka abuuray lab iyo dhadigii wey yani waa wankii iyo laxdii baa loo jeedaa wa min almacsi aricadka xaggiisana riyahana xaggoodana inayni labuu ka abuuray allah subxaana wa tacaala labou idinkaga abuuray oo addakaru walunha loo jeedo lab iyo dhadigii loo jeedo oo ah orgigii iyo ridii loo jeedo weyaan waa afar weyaan afartaas ayuu idihii iyo riyihii oo idinkaga abuuray mid walbaana lab iyo dhadig uu leeyahay ayuu rabbi idiin abuuray qul marka waxaa tidhaa nabiylahi maxamedow adakarayni labadii labmiyu allah subxaana wa tacaala xarama xarimay ma labadii labbuu xarimayo yani wankii iyo orgigii miyuu ilaahay xarimay oo uu maaragtay idinkii idinka xarimay am amase alunhayayni xarama alunhayayni labadii dhadig buu xarimay oo laxdii iyo ridii loo jeedo ma labadaasuu xarimay bal ii sheega baa laleeyahay teebuu xarimay afartaas rabbi baa xalaaleeyey waxa uu allah xarimay bal ii sheega oo afartaa ka mid ah am amase maa shay miyuu xarimay allah subxaana wa tacaala ishtamalat ay yani kulansatay ay kulmisay calayhi shaygaba arxaamu lunhayayni labadii dhadig oo laxdii iyo ridii loo jeedo raximkoodii oo minkoodii ahi ilmihii ay kulmiyeen ama dakar ha noqdo oo maaragtay yani mid lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee waxa ay xarinto waxa uurka ku jiro calooshii maaragtay rida iyo laxda calooshoodii ilmihii ku jiray labii dhadigkay doonaan ha noqdaane keebuu xarimay wey miyuu xarimay wey marka intaba midna ma uusan xarimin allah subxaana wa tacaala nabi'uunii ii warrama bicilmin cilmi iigu warrama yani waxaa loo jeedaa nabi'uunii bidaliil yani nabi'uunii ay akhbiruunii ii warrama bicilmin ay biyaqiinin yaqiin iigu warrama wax cad oo aad haysataan oo kitaab ahoo daliil naqli ah ama caqli ahoo daliil caqli ahoo la garan karo bal iigu warramo ii sheega waxa xarrimay aan aragnay in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fii dacwaakum ataxriim sheegashada aad xaaraamta sheeganaysaan haddaad ku run sheegaysaan bal ii warrama baa la leeyahay cilmina iigu warrama ma ahan hawadiin inaad ka hadashaan ma aha haddii yani maarata kutub ilaahay hore usoo dejiyey ay jirto ii keena haddii caqli saliimahoo maarata la qaadan karo daliil caqliga uu jirana ii keena labadaba midna ma hayaan wa min alibili geelii xaggiisana wuxuu idinkaga abuuray allah inayni labou idinkaga abuuray oo loo jeedo aakar wlunha kii lab iyo kii dhadig wey yani waxaa loo jeedaa waa ratigii iyo hashii baa loo jeedaa wa min albaqari lo-da xaggeedana wuxuu idinkaga abuuray inayni labuu idinkaga abuuray waa aakar wlunha kii lab iyo kii dhadiga ahaa weeyaano loo jeedo dibigii iyo sicii loo jeedo weyaan labadaasu idinkaga abuuray weyaan qul waxaa tidhaa marka tanna waa maarata waa afar wey geelii oo laba ahoo lab iyo dhadig ah iyo lo-diioo laba ahoo lab iyo dhadig ah weyaan qul waxaa tidhaa marka nebi maxamedow aadakarayni yani aadakarayni ma labadii labbuu xarama allah uu xarimay oo ratigii iyo dibigii buu xarimay miya am amase alunqayayni labadii dhadig buu xarimayo hashii iyo sicii ayuu rabbi xarimay miya bal ii sheega baa laleeyahay ama shtamalat am amase maa shay miyuu xarimay maa yani xarama maa shay buu xarimay miya ishtamalad ay kulansatay ishtamalad ay kulmisay calayhi shaygaba arxaamu lunqayayni labadii dhadig raximkoodii oo minkii minkiia ilmogaleenkii ah kii ay maaragtay kulmisay miyuu maaragtay rabbi xarimay oo labadaas untayeenkana loo jeedo yacni maaragtay hashii iyo sicii loo jeedo ilmihii calooshooda ku jiray ama lab ha noqde ama dhadig ha noqdee miyuu xarimay allah subxaana wa tacaala waa maya wey intaba ma uunan xarimin marka intaa loo sheega baa waxaa la yidhi am amase kuntumma waxaad ahaydeen shuhadaaa kuwa markhaatiya baad xaadiraad ahaydeen goobjoogayaal baad ahaydeen miya id waqti baad goobjoog ahaydeen wasaakum ullaahu allah subxaana wa tacaala oo idiin dardaarmay bihaada taxriimkan oo idiin dardaarmay maa waktigaas oo allah uu qaarna xarimay qaarna xalaaleeyey miyaad goobjoog ahaydeen idinkaa markaa joogamiya markuu rabbi xarimayay dardaarankaana uu idin siiyey ma sidaas baabaa leeyahy waa nooc maarata min baabi tahakuma la yidhaahdaa waa maarata ayaga caqligoodii lagu ciyaaraya weya faman kumaa adlamu ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay qofka ilaahay ku been abuurtay yaa ka dulmi badan yani laa axada adlama min haada qof ka dulmi badani lama arko qofkaas weyaan muxuu u been abuuranaya liyudilla annaasa dadka inuu dhumiyo darteed bikayri cilmin cilmi la'aanna uu ku dhumiyo oo hawadiisa uu ka dhumiyaahi qofka sidaas yani maaragtay rabbi ugu been abuuranayaahi yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan lama arko leanna markii asaga uu dhumay ayuu haddana dadkii dhumiyey weeyaan marka laba dembi buu leeyahay kiisii oo dalaalkiisii ahaa oo dhumitaankiisii iyo idlaalkii dadka uu dhumiyeyba labadaasuu ku leeyahy dhuminta dadka uu dhumiyey buu ku leeyahay weeyaan ina allaha alla subxaana wa tacaala laa yahdii ma hanuuniyo alqawma alaalimiina dadka daalimiinta ahi allah ma hanuuniyo oo naftooda dulmiyeyo ku dulmiyey wuxuu rabb subhanahu wa ta'ala rabbi subhanahu wa ta'ala uu san xarimin ayaga xarimay yaani tahriim leeyin wuxuu san rabbi xalaalaynin xalaaleeyay dadkaas allah marna tariiqiisa xaqii sawaabka kuma aanu leeyo weeyaan marka xoolahaas ilaahay u xalaaleeyay waa sideedan nooc weey sideedan nooc marka thamaniyat azwaajin ilaahay leeyahay زوجك هذا هذا waxaa loo jeedaa macna sinfi baa loo jeedaa wanaw baa loo jeedaa زوج waxa kale oo la yiraahdaa khilaaf al-fard baa la yiraahdaa mufradka waxa ka soo horjeedo زوج baa la yiraahdaa yaani maaragtay waxa ay laba labada ku tusinaya زوج baa la yiraahdaa taas oo kale sida midalan loo yiraahdo kaleeto yaani shaf'un wa watrun loo yiraahdo kaleeto shaf'i witri meesha la yiraahdo shaf'i witri يعني شفع waa laba laba witrina waa hal hal way zawjku markuu waa asnaaf sinfi oo sidaas oo kala ah weeyaan yani waxa loo jeedo waa hadda macna nooc wa sinfi baa loo jeedo ثمانيه ازواج بو الهي ابو ري ثمانيه يعني فعل كاس اي مفعول به او تahay انشا لكم ثمانيه ازواج بو الين ابو ري weeyaan waxa lagu radinayaa marka aayada labadan aayadood hadalkii مشركين تأيديه جرين أن صامرنا درسي أن حالة كسامرنا وقالوا, هذه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يعني وحي سميين وحنا مارتين وحي رهدين يعني واتان حالة كسو حضلنا سبب كذا نيف كان المها علوش كجراهي حدي أو يعني أسألوا حي أهل الدلوه haduu dakar yahay ragga bisa gowracanayo hilibkiisu xalaaliyo dumarkuna xalaal uma aha haduu meed yahayna oo uu meed ku dhashana waa shuraka rag iyo dumarka qaybsanayo tiibay marka rad u tahay ilaahay wuxuu xarimay ma jirto weeyaan ثمانيه ازواج بو الهي ابن ابو ري من الضأن اليه حقودي وحو كابوري اثنين لبا ومن المعز ريه حقودنا وحو كابوري اثنين لبا waa labadii labadii dadigii umba u jeedina ayuu rabbi ka abuuray markaas su'aasha la weydiinay qul aadkarayni labada lab miyu harrama rabbi harrimay oo ah yaani ma aragtay wanki iyo orgigi miyu harrimay ama untayayni misawuxu harrama labadii dadig oo loo jeedo yaani ma aragtay laxdi iyo loo jeedo ridi loo jeedo weeyaan am amase ma shay buu harrimay am iyo ma waa oo isdhex galiyay am ma la yiri way waa isku shaday weeyaan am amase ma shay buu xarimay miya allah ishtamadat alayhi shayga ay kulmisay arhamul unfayayn labada dhadigo laxdi iyo ridi ah rahimkoodi ilma galeenkoodi oo kulmiyay nabiuni marka ii warama biilmin iigu warama yaani yaqiin iiga warama ilmi aad haysataan oo atharat min ilmin adabki hore laga soo guuriyay iigu warama kutubta ilaahay ku qoran tahay rususha ilaahay ka hadleen ama cilmi maart shay aqliyaba keen in kuntum hadaati saadiqiin ku waru sheegayo tahliilka iyo tahriimka sheegashadiisa aad sheeganaysaan hada ku waru sheegaysaan wa min al-iriri xoolihi geeri xagoodana rabbi wuxuu idin kaga abuuray itnayn labo idin kaga abuuray laba iyo dadigii way wa min al-baqari looda xageedana itnayn labo idin kaga abuuray waa laba dadigii way qul marka waxa tiraahdaa aadhakarayni labadii lab oo minhumaa geelii iyo maaragtay ka mid ah lo'dii buu xarama xarimay miya allah subxaanahu wa tacaala labadaas miyuu maaragtay xarimay oo ratigii iyo dibigii loo jeedo amil untayayni mase labadii dhadig buu xarimayoo yacni hashii iyo maaragtay sicii buu rabbi xarimay miya am amase maa shay buu xarimay miya اشتملت عليه شيء أي كل مسي أرحام الأنثيين يعني لبدي بديجو حشي إيه ماركي سعي يعني المجلين كودي أو حفظية أو كل كل صدي متاس بي ماركتي لبي يدد كود دونا بحن نقضي مسكواس رب حرم مدن إلهي محرمين سبحانه وتعالى ويا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم أمسي كنتم موحد أحيدين شهداء يعني كوا جوب جوجا بعد حيدين حاضرين وهو ماشي جوجي إذ وقت بعد جوب جوجا حيدين وصاكم الله الله أو إذين مارة الدردار مي بتحريم بعض وتحليله قار إن حرامه قارنا أي حلالهين مركو إذين دردار مي مية جوب جوجا حيدين marka waxa lagu radinayo waa min baab tahakum baaniri oo lagu jeesjeesayo ibtidaacooda iftiraha cala allah ilaahay ay ku been abuurteen iyo waxaan ay bilowdeen bidcada ah ayaa lagu radinaya weeyaan marka goobjoog ma aynan ahayn ilaahna meel uu ku xarimay ma jirto weeyaan faman adlamu mimman iftara cala allahi kadiba faman faman kuma qofkeeba ahadkeeba adlamu kadulmi badan mimman ahad iftara abuurtay cala allaahi alle kadiban been ku abuurtay qofka ilaahay been ku abuurtay yaa ka dulmi badan muxuu ugu been abuuranayaa liyudilla annaasa bigayri cilmin laamtaan liyudilla ku jirta waa laamu lcilla la yidhaahda liajli an yudilla annaasa dadka inuu dhumiyo darteed ayuu maaragtay rabbi ugu been abuuranaya subxaanahu wa tacaala oo ku dhumiya bigayri cilmin ay bijahlin jahli oo ku dhumiya dadka ay ugu maartay rabbi ugu been abuuranaya weeyaan in allaha alla subhanahu wa ta'ala la yahdi mahanuniyo alqawm adh-dhalimin dadka dhaliminta oo naftooda ku dulmiyay bitahrim ma lam yuharrimhu allah subhanahu wa ta'ala wuxuuna rabbi harimin harimideeda ay naftooda ka harimeen naftooda ku ku dulmiyay allah mahanuniyo kuma nahanuniyo ila alhaq wa ila tariq almustaqim wadada toosan ilaahay ku hanuunin maayo ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو آيدان آيدان كسو هدلو حوليه وأول من دخل في هذه الآية آيدان أو مارت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ذاتك قفك أبوه الرئيو آيدان سوء قليه وحوي وحوي عمر بن اللحي بن قمع من كاس أيها أبوه الرئيو عمر بن اللحي من كليلا فإنه أول من صيب السوائب ووصل, ووصل الوسيلة وحمى الحام وحاول قفك أقوه الرئي سائبة وسيلة بحيرة وحسب منك سميه أسأل أقوه الرئي مركا دمنت أو أسأل دمي إياه ددك أو دمييبا يا أمارة نفكس أو كذلمي أسأل أن أقوه الرئي سوق الرئي سيدة إمام البخاري في صحيحه كسغا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحوليه رسولك وحولي رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب عمر بن عامر الخزاعي وعمر بن لحيوي أيان أركيبه لي النبي عليه الصلاة والسلام أسبقوا حيدمه سي من دعير كيسة نارتا كل حجيديو أيان أركيبه لي تحيدمه داتين عذابك كل جيديو maxaa yeelay kaana awwala man sayyiba sawaa'ib saa'ibada iyo baxiirada iyo ninka ugu horeeyo sameeyo oo jideeyay asagoo ahaa weeye marka qofka haduu baadi sameeyo baadida dalaalka lagaga daydo oo ummad ay ku raacda wisriga dadkii raaco dhan buu leeyahay sida nabigeenaba noo sheegay man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama qofka sunnad xun jideeyo shay bidca inta sameeyo ummadu ay kaga dayato macaasi iyo xaaraam intuu sameeyo ummadu ay kaga dayataa cid alla cidii ku raacda ilaa qiyaam saaca dambigooda uu leeyahay kiisiina waa uu leeyahay wey labadaa dambiba uu leeyahay weeyaan قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق إلا لغير الله به قل وحكرا نبي الله محمد لا أجد أنه مهلي فيما شيء دحدي فيما شيء دحدي كهري ماي وحي لي وحيودي الي اني وحي لي وحيودي الي اني لي وحيودي دحدي سكهري مايو محرما اي طعاما محرما عنا لحارنتميي وحيغي الله igu soo dajiyay dhexdiisa kama helaya buu kaaso shayga muharramka ahoo calaa taacimin mid quudanaya laga xarimay aacimkaasoo kaa quudanayo kaasoo yacamhu shayga uu quudanayo cunayo shay qof ou cuno yani calaa aakilin yakuluhu baa loo jeeda qof wax cunayo cunadii ou cunayey yani xaaraamaynteedii la xaaraantimeeyo wixii la ii waxyooday oo qur'aankiia dhexdiisa kama helaya sidaa ku dheh ilaa an yakuuna shaygaa taacimkoo la quudanayo la cunayo inuu yahay mooye maytatan bakti inuu yahay mooye hadduu baktiga qur-aanka lagu sheegay waa muxaram wey aw daman masfuuxa aw amase daman ilaa an yakuuna daman dhiig inuu yahay mooye daman dhiig inuu yahay mooye damka oo masfuuxan mid la shubay ahoo la daadiyey dam masfuuxa oo jaari ahoo shubmaya uu yahay mooye aw amase laxma khinziirin ilaa an yakuuna laxma khinziirin doofaar hilibkii inuu yahay mooye oo kaasna waa la xarimay waa xaaraamu fainahu madkuurkan la soo sheega ama khinziirka u celi ama laxmigiisa iyo u celi fainahu laxmu lkhinziirkaasi rijsun waxa wey khabiiu waay xaaraam wey waa muxaram weeyaan cunitaankiisaba xaaraam ah aw amase fisqan ilaa an yakuuna fisqa shayga laii waxyooday kama helayo waxyigaa dhexdiisa ka heli maayo yani cunno xaaraama kama helayo ilaa an yakuuna fisqan fisqi oo daaca ka bixid ah daacada ilaahay oo laga baxa ah mooye fisqigaasoo uhilla dhawaqa kor loogu qaaday markii la gowracayo liayr illaahi alla waxaan ahayn bihi shaygaasba dhawaqa kor loogu qaaday kaa oo ilaahay cidaan allah cidaan ahayn magaciisa lagu gowracay kaas oo fisqiya mooye wax kale ka heli maayo mooye faman idura qofkii loo dhibaato geliyo yani maaragtay waxyaalihii muxaramaadka ah ayra baain xaala kwnihii hayra baain mid maaragtay gardaroonayo n maaragta uusan ahayn ayra baain yani mutalabisin bibagyin dulmin mid ku dheehanoo wata uusan ahayn walaa caadin mid xad gudbaayo oo sohdintii tallaabayo aanan ahayn oo markaa loo dhibaato geliyo baahidii ay ku khasabtay cunitaankiisa oo marka sidaa ku cunaay faina rabbaka rabbigaaga nabi muxamadow afuurun allihii dhaafid badan weyaan yani kaiiru lmaqfira wey waa u dhaafaya allah subxaana wa tacaala raxiimun alla naxariista weeyo qofka mudariga ahee dhibaataysan shaygii muxaramka ahaa ee naftu ay ku khasabtay oo ou cunay haddii kale uu u dhiman lahaa allah u qaban maayo waa u cafinaya wii maaragtay shaygaas daruura u banaysay weyaan aayadan allah subxaana wa tacaala markii uu mushrikiintii maaragtay ka soo hadlay khubsigoodii waxay ay samayn jireen iyo dalaalaadkoodii radintii la radiyey taxriimka iyo taxliilka oo aanan allahna xalaalayn uusanna xarimin u nisbaynta ilaahay ay u nisbeeyeen allah qowlkoodaas uu radiyey ayuu nabiyulaahi moxamed amraya calayhi salaatu wasalaam inuu dadka u caddeeyo waxa rabbi uu ka xarimay subxaana wa tacaala aayaddan waxaa lagu amrayaa nebiga inuu dadka u sheego wixii loo waxyooday oo rabbi subxaana wa tacaala uu dadka ka xarimay in loo caddeeyo ayay aayaddani tusinaysaa weeyaan uma taxliilka iyo taxriimkuba inuu waxyiga ku xihan yahay ee aanan qofka hawadiisa waxna ka xalaalayn karin waxna ka xaaraamayn karin lanna waxaan oo idil taxliilka iyo taxriimku waa waxyibay ku jiraan marka sidaasuu rabbi leeyahay qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman qul waxaa tira nabi maxamadow laa ajidu ma helayo fii maa ay fi ladii kii uuxiya la waxyooday ilaya aniga laii waxyooday muxaraman ma helayo shay la xaaraantimeeye ma helayo yani muxaraman waxay la yidhaahdaan yani waa sifatun limawsuufin maxduufin ay acaaman muxaraman wey shaygaasoo acaaman ma helayo cunno oo muxaraman la xarimay ma helayo qur-aankii laiisoo waxyooday dhexdiisa kama helayo weliba calaa aacimin mid quudanayo dushii laga xarimay aacimo wax cunaya calaa aakilina loo jeeda mid wax cuno laga xarimay aacimkaasoo yadcamuhu cunayo shaygaas yani shaygaas maarata cunaya laga xarimay dushiis yani qur-aanka dhexdiisa ma aanan ka helin sidaa ku dheh baa leey markaasaa afar shay laga soo istinoonaya shay muxarama ma jiro ilaa afartaa shay mooye afartaa shay buu rabbi xarimay ayuu meesha aayadda noogu sheegi ilaa an yakuuna yani inuu yahay mooye shaygii muxaramka ahaa oo allah uu xarimay maytatan bakti inuu yahay mooye maytada waxaa la yidhaahdaa sidaa horaybu u soo marnay maa maata bikayri dakaatin sharciyin wixii gowrac sharciya aanan ku dhimanin oo gowrac sharciya waxaan ahayn ku dhinto ayaa waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay mayta la yidhaahdaa يعني waxay dhahan ma maata xadfa anfihi qofka shayga iska dhinto waana la gowricin dabxi sharciya gowrac sharciya aan la gowricin meetada baqtiga kaasa loo jeeda marka baqtigu inuu xaraam yahay allah quraanku ku sheego hurrimat alaykum almaytatu ilahi ilayhi subhanahu wa ta'ala baqtiga dadka waa laga xarimay weeyaan taa waa mid koobaad waa muharram aw amas daman masfuuhan illa an yakuna daman masfuuhan dhiig shubmaya inuu yahay mooye bimacnaa daman saa'ilan ولذلك عبد الله بن عباس وحكت الماما المصفوح المهراق ويرادا كلا داديو او لا شبو ايا لا يراهدا ويا marka dhiigan muharramka ahi waa damka masfuuxa way sida neefka markii la gowraco maarta dhiiga ka daadanayo kaleeto ba damkaas loo jeeda ka marka cabitaankiisu waa muharram dawana ma noqdo wax ilaahay uu xarimay subhanahu wa ta'ala iskuma daweeyo marka shayga cabitaankiisu waa xaraam weeyaan halka aayada mafhuumkeeda oo maartay waxa laga fahmaya mafhuum al-mukhalafa liiraada waxa laga fahmaya damka hadoosan dhiiga hadoosan masfuux oo sanahay sida midalan neefti markii la qalo hilibkiisa dhiig baa dul fuulayo iskaga soo harharay maartay uruuqdiisa dhiig baa ku harayo kuwaas oo kaleeto dhiigaas waa xaraam lama oranayo xaraam ma aha maxaa yeelay shaygu hilibku ku dhagayo kamid yahay weeyaan dhiiga marka muharramka waa ka in la cabo la diidan yahay daadanayo weeyaan marka arintaas baa loo jeeda walidalika qatada ibn daama wuxuu dhihi jiray mufassirka oo taabiciinta mufassiriintoodii kamida wuxuu dhihi jiray hurrima min ad-dimaa'i ma kaana masfuuha dhiigya dhiig dhiiga waxa laga xarimay mid ka shubmayo ka shubmayo baa laga xarimay buu leeyahay ma kaana masfuuha فأما لحم خالطه دم فحلا حلا أنه حلال طاهر بوليه يعني وحوليه وحنجد فأما لحم خالطه دم فلا بأس به يعني هلب أو مارت هلب أو ليك أو مارت كله ما يطليك كله جراي وحوليه وحدي بملها يعني وشيء اسك مارت حلاله لعنا يويا مركا كا ليك محرمك ودمك مسفوحة أهويا ولذلك ورينا واحد بدنا كسو هذلني في سورة البقرة كسو هذلني سورة, سورة المائدة كسو هذلني دمك مسفوحة ددك سوماليدا ددك كو جنيده iyo balada dadka ka shidaahay dadka ku daweeyaan iyo kuwa maartay shayaadiintu ku shaqeysto dhiiga dadka siiyaan waa shay xaraam ah lama cuni karo wax muharram weey baqtiga qofka cunayo kale lamid yahay weeyaan aw lahma khinzir illa an yakuna lahma khinzir doofaar hilibki inuu yahay mooyee hadda laxmi baa la yiri wakadalika shahmuhu baruurtiisana waa xaraam ma ina tiraadid ilaahi laxmi kaliya xarimaye shahmiga kuma jira baruurtu kuma jirta ina tiraada ma doofaarka hilibkiisa oo dhan ama baruur ha noqdo ama jiir ha noqdo waa muharram weeyaan allah uu xarima walidalika rabbi ku tilmaamo yiri fa innahu lahmul khinziirki doofaarka hilibkiisu rijsun maartay waxa weeyaan waa khabiith weey waa shay xun weeyaan يعني waxa loo jeeda waa xaraama loo jeeda rijsiga halkan waa muharram weeyaan waa shay xaraama oo Allah uu xaraantimeeyay cunitaankiisa marka waa muharram cid alla cidi doofaar inta dhaqataa cuntaa xaraam bay cuntay weeyaan hilib doofaar midii cuno waa xaraam buu maartay cuno kii ka shaqaystay xaraam buu ka shaqaystay weeyaan aw fisqan illa an yakuna fisqan fi afraadna waa taa weeyaan yani ka koobaad waa meeytida oo rabbi uu xarimay laba waa dhiiga daadanayo saddex waa doofaarka intaas oo dhan waa muharram kan afraadna aw fisqan weeye illa an yakuna fisqan inuu fisqi yahay mooye yani dabiixadii shaygii la gowracay inuu noqdo fisqi fisqigaas fisqigana waxaa loo jeeda waa khuruujun can taacati illah ilaahay taacadiisoo laga baxo diinkii saxda ahaayo qofka uu ka tago ayaa loo jeeda fisqigaasoo uhilla dhawaqa kor loogu qaaday ligayri illaahi الله وحان أحين به ما يعني ما رأت فسق قاس الله قاضي يعني حولها الله سبحانه وتعالى مقعود ألغو قورعين أي لو جيدا فسق قويا ألغو قورعه مقعان الله مقعيسة أحين الله مقعيسة مقعان أحين يعني واحد كو قورع ذي باسم مارتين مقع جنبات كو قورع ذي وحرام مقع ميت قف بنتي مقعيسة كو قورع ذي أما ولي هالنقضة أما النبي هالنقضة أما الرسول هالنقضة magacii alla kuma aadan gooricin waa waa fisqi way waa ma uhilla li ghayri allah wax alla wixii magaciisa kor loogu qaado ama shaydaan ha loo ha loo waxeeyo ama dad saalixiina ha loo gowrace magaciisa magaca allah magacaana intii lagu gowraco allah fisqi buu ku tilmaamaya waana ku soo marnay suuraddeena dhexdeeda cunitaankeeda inuu ilaahay reebay walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh wainahu lafisqun halkaasaan ku soo marnay ha cunina waxaan magaca allah lagu gowricin maxaa yeele waa fisqi wey waa khuruuj can taacat illaahi weeyaan bakti buu noqonayaa shayga ilaahay magaciisa magacaan ahayn lagu gowraco uhilla ligayr illah magaca ilaahay waxaan ahayn loogu kor qaaday alihlaalna in badanaan ka soo hadalnay ihlaalka waxaa la yidhaahdaa rafcu sawti ligayr illaahi cinda dabxi dabiixa marka dabiixada neefka marka la gowracayo magaca kor loogu qaado magacaas oo aanan bismillaahi ahayn oo magac kale allah magaciisa ah ayaa loo jeedaa weeyaan marka wamaa uhila ligayr illaahi waa fisqigaas weeyaan buu soo gelaya waa muxaram weeyaan marka allah markuu intaa ka warramay yacni culammada meeshaas halkaa waxay ka qaadanayaan waxay leeyihiin bacdu alculamaa waxay leeyihiin aayadda waxay maxsuur ku tahay muxaramaadku waxay ku kooban yihiin afartaa shay wixii afartaa ka soo haray xaraam ma ahan bay odhanaya wixii afartaa ka soo haray waa bannaan yihi saasoo kale culamo badan baa ku xujaysato oo ku tagto weliba dad badanoo salafkii ka mid a ayaa arrintaasi qabo weeyaan maalan waxaa ka mid a yacni maaragtay yani maxaa la yidhaahdaa xadiid afar uu soo warinaayo yani maaragtay imaamu albukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo wuxuuna ka warinaya can camr bni diinaari camr bni diinaar buu ka warinaya wuxuu leeyahay camr bni diinaar qultu lijaabir bni zaydin jaabir bni zayd baan waxaan ku idhi yazcumuuna ana rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam nahaa can xumuri اlahliya dadku waxay sheeganayaan waxay sheegayaan dameeraha oo maaragtay bani aadamka ay rartaan oo aana waxshiga ahayn dameerahan inay maaragtay hilibkooda xaaraam yahay bay dadku sheegayaan jaabir ibni zayd wuxuu yidhi qad kaana yaquulu dalika alxakam ibnu camr alkhifaariy hadalkaas ninka camar ibn alxakam la yidhaahdo ayaa hadalkaa oran jiray buu yidhi cindanaa bilbasra markaan basro joognay agteenna hadalkaasuu sheegi jiray buu yidhi walaakin abaa dalika albaxru cabdulahi bni cabaas buu ujeedaa waa diiday arrintaas markaasuu cabdulahi bni cabaas wuxuu aqriyey qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa aacimin yadcamu ila an yakuuna maytatan oo daman masbuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsan aw fisqan uhilla ligayr illahi bih cabdulahi bni cabaas tan oo akhriyay marka wuxuu leeyahay alxumur alahliya dameeraha yacni maaragtay saasoo kale ayuu ka sheegayay xaaraan ma ahan buu odhanaya sidoo kaleeto ibn abi xaatim wuxuu sanad saxiixa ku warinaya can caaisha radi allahu canha inay caaisho inta la weydiiyey waxaa la weydiiyey can akli kulli dii naabin min asibaaci wa mikhlabin min atayr dugaag kasta oo mici leh iyo shimbir kastaoo lagu ogaarto oo maaragtay ciddi leh ayaa cunitaankeeda la weydiiyey markaasay fatalad caaisha waxay akhrisay qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa taacin yudcamu yacani waa waxay leedaha ma jiro saasoo kale ka wada xaraam ma ahan bay leedahay waxaa kaloo ka mid a cabdulahi bn cabaas laga wariyaa inuu maaragtay yidhi ay maaragtay oo ibn abi xaatim uu ka soo saaraya inuu leeyahay cabdulahi bn cabaas laysa min addawaami ay laysa min addawaabi shayun xaraamun ilaa maa xarama allahu fii kitaabi daabadaha waxa maaragtay dhulka ku socdaa shay xaraama ma jiro ilaa ilahay kitaabkiisa wuxuu ku xarimay mooye qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman buu akhrinaya aayaddaas weya sidoo kaleta ibnu cumar waxaa laga wariya isagana in la weydiiyey oo abu daauud oo warinaayo yani can akli lqunfudi baashan kashiitada la yidhaahdo kashiitada la yidhaahdo cunitaankeeda baa la weydiiyey faqara'a hadihi laaya qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya aayadda marka sidaas ayay maaragtay leeyihiin waxay maxsuur ku yihiin muxaramaadku afartaa shay bay maxsuur ku yihiin bay leeyihiin laakiin xaqiiqat alamri sidaa ma aha lacalla salafka dadkaas waxaana soo gaarin axaadiistii nabigeenu uu kaga warramayay taxriimka ee maaragtay ashyaadaas la xarimay ayaanan soo gaarin walidaalika waxay leeyihiin yani maaragtay culummadu waxay kaga jawaabaan arrintaasi aayaddani waa makiya weeye makay ku soo degtay aayadan iyo aayadda fi suurati naxli ku jirtaay maka ayay ku soo degeen sidaad ogtihiin yani aayadan iyo aayadda fi suurati naxli ku jirto labadaba maaragtay waxay ku soo degeen maka ku soo degeen oo maala waxaa la mida inama xarama calaykum almaytata waddama walaxma alkhinziir wamaa uhilla ligayr illahi bihi soo maahayn aayadda fi suurat ku jirto maaragtay في سورة محيها في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم سورة دا سحوي وسورة مكية أهوي تم وسورة مكية أهويا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميت إلى آخر الآية ومكية وي. لكن وحليه مدينة أيا وحا كسو الدقين لبأ سورة ضوضة وكالتسورة سورة البقرة سورة المائدة مدينة كسر دقين سورة البقرة كليته الله حليه سبحانه وتعالى يعني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أيضا وحزائدكم أدريس سورة البقرة وما أهل, لغير وما أهل به لغير الله زيادكم أدرته لكن سورة المائدة زيادة قدرتها سورة المائدة وحيكو زيادة سي والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق انت سلم بالغدري مركز القرآن كما قداش إذا سوى دقي سورة, سورة دا المدينة وحيكو زيادة سي ومار سورة المائدة حولها مدى العيجيو مدى مارة هردين اللي قدلا مدى ميرسرة كسور بعضها midda maaragtay la uleeyo ulku dhimataa sidaasoo kaleeto wixii lamida wixii asnaam loo gowraco wixii meelihii ay maaragtay dhagxaantii ay barakaysan jireen dushooda lagu gowraco waxaasoo dhan inay xaaraan yihiin ayay aayaddaasi ku kordhisay ee ku siyaadisay wey axaadiista nabigana calayhi salaatu wasalaam aaday u badan tahay xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim xadiidu abi saclabat alkhushani radi allahu canhu bukhaari muslim ba ay warinayaan wuxuu leeyahy nahaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam can akli kulli dii naarin min asibaaci wax kasta oo maaragtay mici ou ku ugaarsada leh ilig ilka ou ku ugaarsado miciyo leh oo dugaagga ka mida waa xaaraam wey waa la xarimay nabigeennaa xarimay calayhi salaatu wasalaam waxaa la mida xadiid imaamu muslim fii saxiixii oo ku warinaayo oo isagana shibiraha kuwooda cidiyaha ku ugaarsado oo kale la xarimayo xadiidka imaam muslim cabdullahi bni cabbaasaa warinaya nahaa rasuulu lahi sal allau alay wasalam can akli kulli dii nikhlabin min atayri mid kasta oo ciddi ou ku ugaarsado leh oo shimbiraha ka midii nabigeenna wuu xarimay wuu reebay cunitaankooda buu reebay wakadalika xadiidka ibni cumar oo warinayo oo imaam albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo wuxuu leeyahy cabdullahi bni cumar نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر مالنت خيبر أي نبينا ماركي دميرهن أي ددك دقدان إلا عنه أي نبي كرر عليه الصلاة والسلام مركا آيادا ماركي إنما لا أجد لا أجد ذليري محصور كما أها أفرتان كلية بحراما معه maxaa qur-aanka kabacdi buu soo degay suuraddu waa makiya wey nabigeennan in badan ayuu ku caddeeyey nusuustiisa marka sidaa darteed muxaramaadka tiro badan ayaa jiro oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nabigaba calayhi salaatu wasalaam ay tilmaamayaan marka sidaa darteed yani lama odhanayo intaasay khaas ku yihiin weyan faman idura hayra baaqin walaa caadin faman idura qofka loo dhibaato geliyo ashyadan muxaramaadka ahoo rabbi uu xarimay dhibaatada iyo daruuro ay u keento ilaa akli shayin minha cunitaankeeda wax un ka mid in la cuno qofka loo dhibaato geliyo hayra baaqin isagoo aan mid gardaro isagoonan gardarro la imaanayn yacni hayra xaala kownihi hayra mutalabisin bibagyi dulmi uusan ku dhehnayn uusan maaragtay yani hayra baaqin uusan ahayn macnaha waxaa loo jeedaa asagoon baahnayn inuu iska cuno baahi aysan u geynin ee xaaje inay u geystaa la rabaa dhibaato maalan shaygan waa u baahan yahay naftii ma wax kalena ma haysto ou cuno markaasoo kale ilaahay waa u maaragtay waa loo ogol yahay min baabi daruura weya walaa caadin mid xadgudbaayana uusan ahayn yacni ay walaa mujaawisin lilxaddi soo hodintiina ou tallaabaynin yacni si uusan waxaa loo jeeda walaa caadinna inuu qofku ka qaato wax yar ou ku noolaado sadu ramaq la yidhaahdo ama wax u naftiisa ay ku noolaato eh qadra alxaaja wax ka badan inuusan maaragta qaadanin yani taasaa loo jeedaa bay odhanaya qofka sidaasoo kale ihi loo dhibaato geliyahay oo sidaa ku cuna marka dhibaatadaas baahidaa keenta darteed ku cuna fa ina rabbaka rabbigaaga nabi maxamadow afuurun allihii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariisto yani waxa weeye falaa ya'hudu lmubtara bima dacat ilayhi daruura waxii ay maaragtay qofka dhibaataysan baahidu ay ugu yeertay allah u qaban maayo waa u dhaafaya dunuubtiisa waxba ilahay kaga soo qaadi maayo wy allah waa u deynaya wy وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وعلى الذين وحرمنا وان حرمني على الذين كوي دشودي وحن كحرمني هادوا يهودوبي ويهود أها حرمنا وحن حرمني كل ذي ظفر mid kasta oo ciddi u saaxiib ah ayaan ka xarimnay wa min albaqari lodii xaggeeda iyo walhanami arigii xaggiisana xaramnaa waan xarimnay calayhim yuhuudda dushooda waxaan ka xarimnay shuxuumahumaa ariga iyo lo'da baruurtoodii ayaanu ka xarimnay ilaa maa baruur mooye xamalad ay qaaday oy sido uhuuruhumaa dhabaryaashoodu waxay qaadeen mooye dhabarka baruurta ku jirta mooye loda iyo maarata ariga baruurta dhabarka ka saaran taa mooye aw amase alxawaaya ilaa maa xamalat alxawaaya mindhicirka baruurtii ay qaaday mooye aw makhtalata aw amase maa shay mooye ikhtalata ku dheehmay oo dhex galay bicadmin laf baruurtii dhex gashay mooye lafaha baruurta gashay mooye inta kale waan ka xarimnay buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala dalika ay dalika taxriimu xaaraantimayntaas allah kulladii dufurin uu ka xarimo hilibkooda uu ka xarimo lo-da iyo maaragtay arigana baruurtoodii uu ka xarimo ilaa saddexdaa shay laga soo istinooday mooye taxriimkaasi aabitun mid sugan weyaan yani dalika dhe dalika taxriimkaasi baan jazaynaahum ku abaalmarinay bibagyihim bisababi bagyihim dulmigooda sababtood baanu ku abaalmarinay dulmigii yuhuud ay la yimaadeen oo maaragtay yani allah subxaana wa tacaala diintiisii ay dulmiyeen rusushiisii ay dulmiyeen yani ictidaa iyo xadgudub ay la yimaadeen sababteed ayaan uga xarimnay oon saa ugu abaalmarinay wainnaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheegaya baan nahay waxa aan odhanayno waxa aan samaynayno waxa aan xukumayno sidqi baanu ku sheegnaa buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala aayaddan waa taxriim khaas ahoo yuhuudda keliya rabbi uu ka xarimay yuhuuddana waxa uu rabbi ka xarimay oo meeshaana la kugu sheegayo allah wuxuu noo sheegay arinkan inuu ilaahay ka xarimay hadalkaasna ilaahay runu ku sheegaya subxaana wa tacaala allah baa ka xarimay mana ahan hadalka ay odhanayeen shaygan israa'iil baa iska xarimayoo nabiyullaahi yacquub ayaa xarimayo annagana waa ku raacna ay leeyihiin taa ma aha maxaa yeele rabbi markuu le wainnaa la saadiquuna kuwa run sheegaya baan nahay inaan annaga ka xarimnaye israa'iil waxay iyo yacquub waxay kaga dayanayaan ma ahan buu leeyahy marka waxa laga xarimay waxa weeyaan kulladii dufur wax alla wixii ciddile marka wax alla wixii ciddile marka la yidhaahdo waa caam wey laakiin culammada way khasisaanoo waxay yidhaahdaan kulladii dufurin waxaa loo jeedaa wax alla wixii yacni ciddileh oo aanan maaragtay ahayn yacni maaragtay id farihiisa uusan kala dhambalnayn yani sidaasoo kale farahooda faraha lugaha aynan dildilacsanayn ayaa loo jeedaa yani maa lam yakun mashquuqa alsaabici wixii farahooda ay dilacsan yihiin oo xayawaanaadka ka mida oy faraha jeexjeexan yihiin dhexdooda aysan ishaysanin muxaramka ma aha marka waxaa loo jeedaa yani kulla dii dufurin min albahaa'imi waاtayri wax kasta oo ciddi leh oo xoolihii ka mida bahaa'imtii ka mida shimbirihiina ka mida maa lam yakun mashquuqa alsaabic hadduusan farahiisa jeexnayn markaas weeyaan ama hadduu farihiisa jeexjeexan yahay muxaramka ma aha lagama xarimin waxyaalaha aana mashquulkul asaabic ahayn sida geel oo kaleeto waa isku dhegan yihiin cagtiisa masaf waa ishaysataa waa laga xarimay sida gorayada oo kaleeto waa muxaram wey laanna cagteeda way ishaysataa ma dilacsana sida shimbiraha waxaa ka mid a baalka boorlabka la yidhahdo ama albata la yidhaahdo baa ka mid a awiska la yidhaahdaa ama booloboolada bahasha la yidhaahdo oo faraheedu isku dhegan yahay waa ishaysataa soo maha ma kala baxsana kuwaas oo kaleeto wixii ah ayaa laga xarimay laakiin wixii farahooda ay dildilacsan yihiin muxaram ma aha cidina leh waa loo baneeye weyaan marka waxay ku qaydaan mashquuqu lasaabic ayaa culammada ay ku xiraan wey kalibili wanacaama sida cabdulahi bn cabaas uu ku fasirayo mujahidna uu ku fasirayo kalibili wanacaamati buu odhanaya weyaan saciid ibnu jubayr oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay وهو الذي ليس منفرج الأصابع يعني waxa weeyaan waxa aanan farahoodi aysan maartay yani midka aanan farahoodu jeexjeexnayn dildilacsanayn kuwa weeye kuwa laga xarimay buu leeyahay munfarij al-asabi markaasuu yiri kal jamali wal wabr wal arnab yani sida bakaylaha oo kale iyo geela oo kaleeta iyo baalkan wabarka la yiraahdo maartay oo yarka ahoo isagana waa noocyadan wuxuu eegyahay arnabkoo kale u eegyahay bakaylaho kale u eegyahay nooc sidaasoo kale weeyaan marka kuwaas oo kaleeto oo aan mashquuqul asaabic ahayn farahooda dildilacsanayn ayaa laga xarimay wixii farahooda dildilacsan yihiin laakiin lagama xarimin taa waxa weeyaan waa kulladii dufurin markaan irahno wey lo'da iyo geela u imow lo'da iyo geel lo'da iyo arigaan ujeeda lo'da iyo arigana waxaa laga xarimay baruurtooda caadigaabaa laga xarimay marka baruur oo dhan ma wada aha waxa muxaramka ah baruur oo dhan lagama xarimin waxaa laga xarimay baruurta inta aanan ahayn saddex arrimood baruurta saddex meelood baruurta ku jirta lo'da iyo ariga dhabarkooda baruurta ku jirtaahi xaaraamka ma aha waa loo xalaaleeyey waa u xalaal weeye mindhicirka laftiisa baruur baa saaran mindhicirada iyo xiidmaha baruurta saaran waa loo xalaaleeyey xaaraamka ma aha lafaha baruurta dhex galaana waxa lagama xarimina waa loo baneeyey marka intaa wixii ka soo haray saddexda wixii ka soo haray ee lo'da iyo maaragtay ariga ku jiraahe baruuri waa laga wada xarimay weeyaan marka yahuuda waxa looga xarimayna dulmiga ay la yimaadeen dulmiga ay la yimaadeen sababteed baana looga xarimay sababteed dulmiga ay la yimaadeen ayuu rabbi subxaanahu watacaala uga xarimay وماركتي سيد الله في سورة النساء وليون سوء أرقني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا يعني وحن كحرمني ظلم سببتي أيام وحن وحرمني وحيالي طيبات هاي ربي وحلالي ظلم إلي ما دين رسوش إلهي بينيا رسوش أي دلان yani maaragtay dhibka ay u geystaan diinta ilaahay taxriifiyaan sababteed baa yahuudda looga xarimay weyaan marka waa dulmi ay la yimaadeen ayuu rabbi subxaana watacaala uga xarimay weyaan marka aayadda taasay ka hadlay amaa baruurta is ahaanteeda waa shay maarata annaga waxaan ujeeda dadkeenna muslimiinta ah wax nala ka xarima maleh waxaasoo dhan waa noo bannaan yihi yani baruur oo dhan baana loo baneeyey kulladii dufurin waa noo bannaan yahay ama mashquuqlasaabic ha noqdo ama yuusan noqonin marka shay muxarama ma jiro weeyaan waa noo xalaal waana la cunaa waana ku bannaan tahay inaa cuntid weeyaan laakiin waxa maalan hadda dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan waxyaalahan faatiska dhahaan dadku waa uga digaan waa maaragtay waa laga ilaaliya waxaa leeyahay baruurtaas waxay keenaysaa maaragtay yani jirkaada maaragtay dhiigga dhiig mareenkaadaba waxaa ku dhalanayo maaragtay wax la yidhaahdo magaca ku sheega muxuu ahaa crostol may dhahaan magaca baa ku dhalanayo marka kaas wuxuu xirayaa dhiiggii maritaankiisii xididada mari lahaa buu xirayaa markaasuu qofka dhiigkar ku dhacayaa iyo wax lamida yidhahda dad badan oo waxaan ognahay baruurtaas ba iyo idaha waxaan ahayn aan cunin had soomaalida dhulkeedaoo kaleeto dad waxaa jiro yani waxaa la yidhahdaa dhulkaas oo maarata waxay ku sheegaan ceergaabo iyo dhulkaas maxaa la yidhahdaa xagga xeebta jiro waa dhul qaboo bay yidhahdaan anigu ma tegin laakiin dadku si ay igu sheegaan idaha laga dhaqdaabay yidhi idahana aad looga cunaa ومع ذلك dadka dadka ugu umriga dheer baa meesha joogay dhahan yani qaar boqol iyo dhowr gaara ayaa jira yidhaahda marka wax maaragtay ilaahay qofkuu dilaa dhinta soo maaha laakiin inkastoo haddii dhakhtar muslimaho tabiiboo wanaagsan uu kuu sheego ku yidhahdo war waxaan dhibka waa imaanaya laftaada inaad ka joogsato waa la raba wax naftaada inaad khatar ku rido lama rabo marka shaygan ilaahay noo xalaaleeyey waa noo bannaan yahay waa shay noo bannaan weeye annaga nala kama xarimin yuhuuddaa laga xarimay ilaahayna wuxuu uga xarimay dulmi ay la yimaadeen marka sidaas aayaddan arrintaasoo rabbi noogu sheegay wacala aladiina waxaramnaa waan xarimnay cala aladiina kuwii dushoodii haaduu yuhuudoobay yuhuudda ahaa xaramnaa waxaan xarimnay kulla dii dufurin yacni mid maaragtay ciddi u saaxiib ahoo ciddidiisuna farihiisuna ay kala dhambalan yihiin kala dilacsan yihiin wa min albaqari yacni maaragtay xoolaha lo-da xaggeeda iyo walqanami arigana waxaan xaramnaa waxaan ka xarimnay calayhim yuhuudda dusheeda shuxuumahuma lo-da iyo ariga baruurtoodii baan ka xarimnay ilaa maa xamalad waxay qaaday mooye yani oo ku dhegay baa loo jeedaa uhuuruhumaa dhabaryaalkooda wixii ku dhegay mooye baruurta dhabarka ku dhegtay mooye aw ilxawaaya ama mindhicirka baruurta ku dhegtay mooye aw makhtalata ama baruurtii dhex gashay bicadmin laf dhex gashay mooye daalika marka arrinkaas wuxuu rabbi leeyahay sababta looga xarimay taxriimkaas oo allah uu ku sameeyey yani ay dalika taxriimu tilka alaayibi calayhim waxyaalaha waan wanaagsanoo rabbi uu ka xarimay yaan jazaynaahum ku abaalmarinay bibayiihim bisababi bayiihim dulmigooda sababteed ayaanan uga xarimnay weyan waa aayaddii fi suurati nisa ku jirtay fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaatin waa taas weyan wainaa anaguna lasaadiquuna kuwa run sheegi baana yani ibn jariir abri o kale markuu ka hadlayo wainaa lasaadiquuna markuu fasirayo wuxuu leeya wainaa lasaadiquuna fii ma ahbarnaaka bihi ya muxamadu min taxriimina dalika calayhim yani nabi muxamedow waxaan kuu warramayno oo inaan anagu ka xarimnay dulmi sababtii aan uga xarimnay waa shay maaragtay yani aan ku run sheegaynabuu odhanaya laa kamaa zacamuu siday ayagu sheegteen ma aha min ana israa'iila huwa aladii xaramahu calaa nafsihi nabiyulaahi yacquub inuu naftiisa ka xarimay marka ayaga ay ku raaceen ma ahan buu leey warku sidaa ma aha laakiin dulmigooda sababtii baa looga xarimay weyaan walidalika imaam yani imaam albukhaari imaam muslim iyo maaragtay sunanka iyo dad badan jamaaco fara badan ay warinayaan xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalintii caami fatxi maka maka markii la furtay ayuu nebigu wuxuu yidhi ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri wاlmaytati wاlkhinziiri wاlasnaam allah wuxuu xarimay rasuulkiisa wuxuu xarimay allah iyo rasuulkiisa waxay xarimeen khamrada oo laga maaragtay la beecsado oo laga shaqaysto oo la iibsadaa wuu xarimay baktiga in la gatabuu rabbi xarimay khansiirka in la iibsado ayuu xarimay iyo cunitaankiisaba asnaamta in laga shaqaysto iyo maaragtay waxa la caabudo in laga shaqaystabuu rabbi xarimay markaasaa faqiila yaa rasuul allah waxaa loo yidhi ara'ayta shuxuuma almaytati baktiga haddaan maaragtay baruurtiisa intaan soo qaadano aan la imaano baruurtaa bal ka warran baa layidhi ara'ayta shuxuuma almayta baktiga baruurtiisa bal ka warran oo dadku ay isticmaalaan markaasay sii caddeeyeenoo yidhahdeen fa innahu yudhalu biha aljuluudu maqaarada ayaa lagu magdeeya lagu subkaa subag lagu mariya maqaarka ayaa la mariya wa tutlaa biha sufun dooniyaashana waa la marsadaa doontana waa la mariyaa wayastasbixu biha annaasu dadkuna faynus bay ka dhigtaan oo waa shitaan yani baruurta inta la qallajiyo baa laga dhigtaa maaragtay yani faynus oo kale inal baa laga dhigtaaye bal ka warran baa la yidhi markaasuu nabigu yidhi laa huwa xaraamu maya buu yidhi inta dhanba waa xaraam buu yidhi lama samaysan karo markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma qaala rasuulu lahi sal la alay slam cinda dalik markuu intaa sheegay buu haddana wuxuu yidhi qaatala allahu lyahuuda ilaahay yahuud ha lacnado ina allaha lamaa xarama calayhim shuxuumahuma markuu baruurtii ka reebay uu ka xarimay jamaluuhu way dhalaaliyeen markay dhalaaliyeen ay fariisiyeen ayay uma baacuuhu way iibsadeen waakaluu amanahu shaygii laga xarimay bay inta suuqa geysteen ayay soo iibsadeen markaasay tamankiisii cuneen xoolihiisay cuneen waxay yidhahdeen anaga baruurtii baanan cunine lacag baan cun waa soo iibsanay bay yidhahdeen marat maaha maaha waa taxayul xeelad wey marka nabigeenu sidaasu ku lacnaday wey marka shayga muxaramka lagaa xarimay amankiisana waa muxaram xoolihii waxa aad ku gado oo lacagta aad ka hesha shay xaraama wax xaraamu noqonaya wey lamana ogolo wey fain kadabuuka faqul rabbukum duu raxmatin waasica walaa yuraddu ba'suhu cani alqowmi almujrimiin fain kadabuuka hadday ku beeniyaan nabi maxamedow mushrikiintaas ama yuhuudda lafteeda ama wixii ayaga shaabaho kow doonaba ha noqdeen oo xaqaa wadato ay kugu diidaan faqul waxaad tidhaahdaa rabbukum rabbigiinu duu raxmatin naxariis mid u saaxiib ah wey raxmadoo waasicatin waasicoo ballaaran walaa yuraddu lamana celiyo allah subxaana wa tacaala ba'suhu baaskiisa baaska iyo cadaabku rabbi kula maago cid kaa hor istaagi karto kaa joojin karto lama arko walaa yuraddu lama celiyo ba'suhu cadaabkiisa allah can ilqowmi almujrimiina dadka mujrimiinta dembiilayaasha iyo cadaabka ilaahay cid ka hor istaagi karta oo ka celin kartaa lama arko weyaan aayaddan marka waxa weeye nabilaahi maxamed aa lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadday qoomkan ku beeniyaan mushrikiinta ama yuhuudii ama cid kastoo kufaara hadday ku diidaan adiga dacwadaadii iska laasim oo dadka marna tarkiib u sheego khayrka jeclaysii marna yani maaragtay tarhiib ku sameeyo cadaabka ilahay ka cabsi geli weeya marka aayaddan labadiiba way kulmisay fain kadabuuka markay ku beeniyaan hadday ku beeniyaan nabi maxamed faqul waxaad tidhaahdaa rabbukum rabbigiinu duu raxmatin waasica waa alla naxariis ballaaran oo shaamila oo saaxiib ah wey lanna naxariista ilaahay waxaa ka mid a inuusan markaad takdiibka la timaadeen cadaabka beeninta markaad la timaadeen inuusan idin cadaabin raxmadiisay ka mid tahay inuu ilaahay xanuun idin siiyo iimaan oo idinku deeqo raxmadiisay ka mid tahay marka waa ruux raxma waasic uu leeyahay maxaa yeele ilahay wuxuu leeyahy waraxmatii wasicat kulla shayin naxariisteyda shay walba kulligiiba waasac u tahay buu rabbi leeyahay taa waa tarkiibkii weeyaan walaa yuraddu lamana celiyo ba'suhu ay cadaabuhu allah cadaabkiisa lama celsho oo hadduu cadaabka soo dego rabbi xukumo inuu dadka cadaabaa can ilqowmi almujrimiina dadka dembiilayaasha ihi baaska ilaahay lagama celiyo bal allah wuu ka intiqaamaa waana ka aargutaa weeyaan ilaahay yani maaragtay cid ka hor istaagi kartaa oo maaragtay celin karto ma jiro marka qofka inuu ku noolaado marka bayna alkhawf waraja tanna waa tarhiibkii wey waa cabsigelintii weeyaan cadaabka ilahi hadduu soo dego cid kaa hor istaagi karta lama arko sidaasuu lama aragta qur-aankana ku badan yahay in laysgarab dhigo marna cabsi dadka la geliyo marna rajo la geliyo yani markuu rabbi leeyahy nabbi cibaadii anii ana alhafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab laliim labadaasaa laisgarab dhiga raxmadda ilaahay markaa aragta ogow ilaahay waa shadiid lciqaab adiga markaa isdhigan labadaas inuu qofka ku noolaadaa la raba sayquulu ladiina ashrakuu low shaaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay sayaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwii ashrakuu shirkiga la yimid oo allah la wadaajiyey khalqigiisa waxay odhan doonaan low shaaa allahu allah haddii uu dooni lahaa yani muxuu dooni lahaa cadama ishraakina inaanan shariik yeelin oo aan allah cidna la wadaajin hadduu rabbi dooni lahaa ma ashrakna shirki lama imaanin ma sharig yeelin allah khalqigiisa lama wadaajinin cid kaleeto cid kale allah lama wadaajinin walaa aabbaa'unaa walaa ashraka aabbaa'unaa aabbayaasheenna shirki lama yimaadeen oo allah cid kale lama wadaajiyeen walaa xaramnaa ma aanan xarimneen min shayin waxna ma aanan xarimneen yani hadduu rabbi dooni lahaa shay wax rabbi ou xalaaleeyey annagu ma aanan xarimneen bay leeyihin kadalika yani sidaas oo kale ay mila maa kadaba haaulaa'i kuwaan sida ay xaqa u beeniyeen oo nabiyulaahi moxamed iyo ay u beeniyeen ayay kadaba aladiina kuwii oo kalena ay u beeniyeen rusushii iyo ambiyadii ayay u beeniyeen kuwii min qablihim mushrikiintan hortooda ah mushrikiintii hore oo kuwan ka horreeyey sidaasoo kale ambiyadii ayagana u beeniyeen weyaan markaasay takdiibkoodii istimraar ku sameeyeen oy daa'imeen xataa daaquu intay ka dhadhamiyaan ba'sana cadaabkeena ilahay ka dhadhamiyaan ilaa cadaabkii ilaahay ugu yimaado ku soo dego ayay sidaas ku jireen wey qul marka waxaa ku tidhahda nabi maxamedo adoo marka radinayo hal cindakum markaad sidaa leedihiin shirkigan ilaah baa nala doonay oo raalli ka ah yacni maaragtay taxriimka aan samaynaynana rabbi baa raalli ka ah leedihiin hal cindakum agtiinna ma yahay min cilmin cilmi miyaa agtiinna ah cilmi baad haysataan miya hal cindakum min cilmi cilmi miyaa agtiinna aho oo maaragtay aad noo soo saaraysaan dad xaqiiqo hayaa tihiin oo kolkaa fatukhrijuuhu cilmigaas aad noo soo saartaan lanaa annaga aad noo soo saartaan cilmi baad haysataan oo aad noo soo saaraysaan arrinkuma sidaas baabaa la leeyahay hal cindakum min cilmin cilmiga waxaa loo jeeda ma kitaab iyo xujo iyo daliil ayaad haysataan inuu allah shirkigan iyo taxriimkan idinka naftiina aad ka bilaabateen rabbi ou ogolaado raadi uu ka yahay miyaad haysaan oo kolkaa fatukhrijuuhu aad noo soo saaraysaan noo muujinaysaan lanaa annaga noo soo saaraysaan ma jiro wy in tattabicuuna marka haddaad cilmigii keeni weydeen maa tattabicuuna raaci maysaan raaci maysaan ila danna malo mooye waxaad raacdaan waa malo waa dunuun faasida weeye dannigana hadda waxaa loo jeedaa yani almuctaqad alfaasid baa loo jeeda ictiqaadka faasidka ah oo ay haystaan ayaa daniga loo jeedaa weye alictiqaad alfaasid ayaa loo jeedaa in tattabicuuna ila danna malo mooye wax kale ma raacaysaan wain antum maa antum idinkana ma ahidiin ilaa takhrusuuna kuwa been sheegaya mooye oo wax malmalaynaya mooye karsiga waa ka soo hadalnay almuraadu bilkarsi horaa usoo sheegna waxaa la yidhaahdaa yani maaragtay alxasru wاtakhmiinu wاdanu baa la yidhaahdaa yani malamalaha iyo waxa aad iska qiyaasta iyo kuwaasaa loo jeedaa marka wixiina waa malo diintiino dhan halkaas ku dhisantaha wey qul waxaa tiraa nebi maxamedow falilaahi allah ayuu u sugnaaday alxujau xujadii albaaligatu xeelka dheereed xujadii baaliqada ahayd oo wax walba aftiraysay yani qofna aanan uga tegaynin wax cudurdaar aan uga tegaynin alxuja lbaaliga waxaa la yidhahdaa alxuja taamatu allatii lam tubqi liaxadin cudra xujada dhammaystiran oo qofna aanan wax cudurdaara uga tegaynin ayaa alxuja baaliga loo jeeda wey qul waxaa tira falilaahi allah iska leh alxuja baaliga yani xujadii maaragtay xeelka dheereed oo waxay cudurdaar qofna uga tegaynin ilah baa iska lowey falow shaaa hadduu rabbi dooni lahaa hidaayatakum hadduu dooni lahaa allah subxaana watacaala hadduu inuu idin hanuuniyo ou dooni lahaa lahadaakum waa idin hanuunin lahaa allah subxaana watacaala ajmaciina idinkoo dhan buu rabbigiin idin hanuunin lahaa laakiin ilaahay ma doonin allah baanan doonin inuu dadkoo dhan oo wada hanuuniyo maxaa yeelay allah qur-aanka si in badan wuxuu ku leeyahy fi suurat ancaama kusoo marnay yani maaragtay walow shaa allahu lajamacahum cala alhuda hadduu rabbi dooni lahaa dadko dhan hanuunka ku kulmin lahaa wey walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum yani fi suurati yunus ayuu ku leeyahy dadko dhan ilahay waa hanuunin laha hadduu rabbi dooni lahaa ma jiro weeyaan markaasaa waxaa la leeyahay hadalkaas aad sheegteen qul waxaa tidhaha nebi maxamedo haddana halumma kaalaya la kaalaya oo la imaada shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinnii la imaada halumma shuhadaa'akum marka halumma yani waxaa la yidhaahdaa waa ismu ficlin yastawi fiihi almudakaru wاlmu'anaf wاlmufradu wاlmuhana wاljamc intaba waa ism ismu ficil la yidhaahdo oo labka iyo dhadiga kulminayo mufradka iyo muhanaha iyo jamcaba intaba waa la dhihi karaa yani maalan halumma qofka keligii baad odhan kartaa halumma baad dhihi kartaa labadii qofood halummii gabadhii keligeedaad dhihi kartaa halummuu dadkii badnaabaad ku odhan kartaa wey marka yani waa taas wey halumma la kaalaya shuhadaa'aku markhaatiyaalkiinnii la kaalaya shuhadadan culummada hadda waxay ku tilmaamaan ay qudwatuhum aladiina yaqtaduuna bihim yani dadka ay ku dayanayeen oo sharcigaan hadalkan ay sheeganayeen shirkiga inuu rabbi raaliga ka yahay dadkii ay kaga daydeen markhaatiyaalkiia la imaada aladiina markhaatiyaalkii yashhaduuna markhaati kacayo ana allaha alle xarama inuu xarimay haadaa midkan inuu xarimay yani maaragtay kuwii ka markhaati kacayay inuu rabbi subxaana watacaala waxaan uu xarimay oo idinka idinla jooga balkeena baa la leeyahy ha markhaati kacaan noo keena buu ilaahay leeyahay kaba dhig yani fardan wa taqdiiran inay la yimaadaan lamaba iman karaan mana aysan la imaan runtii haddaysan la yimaadeen allah wuxuu leeyay fain shahiduu hadday markhaati kacaan oo ay si maaragtay yani ay yidhaahdaan shaygaan ilaah baa xarimay shirkigan ilaahay baa raadi ka ah haddii hadalkaa yidhaahdaan falaa tashhad ha markhaati kicin nabi maxamedow macahum ayaga la jirankooda la markhaati kicin maxaa yeelay yani waxaadan ugu markhaati kacaynin been iyo iftiraa iyo zuur iyo baail ayay ka markhaati kacayaan marka dad ayaga dhanba baail ku jira adigana ha ku dayana ha raacin baa la leeyahay ولا تتبع حراع أهواء الذين كوي هوين كودي حراع كوي هوين كودي حراع الذين كوي هوي ولا تتبع حراع أهواء الذين كوي هوين كودي كذبوا بينيي بآياتنا آياته النبيني لأن هوذو ذبي وحنا كحرمان وحنا كحلالية هوذو ذبي وحي ربان عابدان وحي ربان أي كتغان marka dad cilmi iyo diin iyo maartay kitaab iyo yaqiin haysta maahe waa dad hawadooda ka dambeeyo aayaadka ilaahayna sida ku beeniyay marka kuwaas hadaba gelin walladina wala tattabi' ahwa alladina kuwi hawooyinkoodina haraacin laa yu'minuuna bil aakhirati aakhira arrumaysnayn dadka aan aakhira rumaysnayna hawadooda haraacin maxaa yeelay wixii ka baqayaanba ma jiraan qiyaamo maba rumaysnaba laysu soo celin maayo ilayhiin waxay doonaan bay marka samaynayaan weeyaan وهم وليبا والحال هم أيغو كواس يعني آياتك إلهي بينيي إسلام كان مارتي قيامه إنكري وديدي هم أيغو يعدلون أي يشركون ولا جنيو بربهم رب قوذا لو ولا جنيو ذاتك وليبا رب قوذا مخلوق لو ولا جنيو أما يعني يعدلون أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان يعني waxay la simaan Allah subhanahu wa ta'ala ayay mid u sameeyaan dad maarta makhluuq asaga lamida ayay u yeelayaan sida Allah cibaadada u leeyahay yani inay cibaado leeyihiin bay sameeyaan makhluuqoodii la simaan marka dadkaas hawadooda haraacin baa leeyahay aayadahan marka ee radka waxa weeyaan Allah wuxuu ku yiri wuxuu noo sheegay sayqulu alladina ashraku sayqulu alladina ashraku way dhihi doonaan baa leeyahay way oran doonaan hadalkaasi waxay leeyihiin shirkigan aan ku jirno ilaahay baa nala doonay taxriimka iyo taxliilka baatilka ah oo iftiraha aan samaysanana rabbi baa raadi ka ah bay leeyihiin wa ficlan ilaahay wuxuu noo sheegay inayba yidhaahdeen way oran doonaan soo lama dhihin inay yidhaahdeen buuba rabbi noo sheegay fii suurati naxli oo kale allah wuxuu noogu sheegay inay hadalka yidhaahdeenba حيران وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين إلى إليه ويبي يرهدين بهذا الكتاب ساسي نفس آيدا نفت يذب رب نوغو شيء إني يرهدين سيدو كانت في سورة الزخرف أي رب نوغو شيء إني يرهدين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم حضوص رب دوني لهين maan caabudnayn bay leeyihin rabbi baa raadi ka ah labadaba inta marka mashiicadan yani mushrikiinta waxay xujaysanayaan waxay xujaysanayaan qadaha ilaahay iyo qadarkiisa ayay shirkigooda u xajaysanayaan si ay xujo ugu helaan yani mar haddii shirkigii laga reebay taxriimkii baatilka ahaa laga reebay ayay waxay xujaysanayaan xujo waahi ahoo aad u taag daran ayay alqadaa walqadar xujaysanayaan waxay leeyihiin rabbi baa raadi ka ah waxaan aan samaynayno ilaah baana la doonay ilaah baana ma hadduusan rabbi dooni lahayn mar horeana laka jeedin lahaa mar hore ayaana laka jeedin lahaa hadalladaas iyo wax lamida ayay yidhaahdaan sidaa darteed halkan waxa la radinayo يعني ما عرفت ماشي مسائشة مسألة, مسألة القضاء والقدر بعلماء كذا هذا ومسألة آد يا شائك واهوي أهل بدع عن الزوبعة عبدا أي ككعيان ذاتك أهل بدع ودمك قد... ما عرفت قدرية اللي هذه جبرية إيه موضوع عاصك هذا قدرك إلهي مركا لقى هذا كو حيليه دمك قدرية نفات القدر اللي هذا بني آدم كو حيليه الله سبحانه أسقى يعني ما عرفت فعل كيسا أسقى سميستيليه الله شقبكم ملك ولذلك ايضا يدليشنayaan waxay leeyihiin Allah markuu yiri ay mushrikiinta uu ka sheegay yiraadeen sayqulu alladina ashraku law sha Allah ma ashrakna bi yiraadeen markaas rabbi radiyo yiri kadalika kadaba alladina min qabli ilahi ma doonin ilay marka ficilka qof bani aadamka asaga sameystay ilay ilahna shaqaku malaha hadalkaasi halkaasi aadaya taa marka macnaheedu culimada ahlus sunnaha way radiyaan yani marka tiraahdo qofka asaga ficilkiisa sameysanayo waxaad sugaysaa مخلوق خالق أنا الله أهين بتسوجيسا خالق أنا الله أهين إنه جرو وحبوره أو قفك بني آدم كي خالق كدكت عمل إلهي شقكم لا داتر هذا وحو سميساني أسقى سميه داتر هذا وحوي خالق كلا يوقفك قرياوي معبود كلو خالق كلا إنه جرو الله أنا محولي يهي والله خلقكم وما تعملون وحد سميس إله إن أبوري عمل كيننا إله بأبوري وما تعملون camalkaaga aad samaynaysan rabbi baa abuurin marka ahlu sunnuhu way radiyaan nimanka qadariyada kuwa la yidhaahdo kuwan jabriyada ay dhahaanna waa kuwa ayagana yani kuwa ku xadgudbay qadarka ilaahay ku xadgudbay wey waxay leeyihiin ayaguna kuwa ayagoo ku xumaynaya waxay leeyihiin alcabdu majbuurun bay leeyihin addoonku waaba khasban yahay wax ficilou leeyahay maba jirtaba wax alla wuxuu sameeyo waxa weeye ilaah baa sameeye waxay la mid yihiin ay leeyihiin kariish almucallaqati fi lhawa yani maaragtay baal shimbireed oo meel lagu xiray hawada meesha rabta hawada markay agga ujeesato markay agga ujeesataba dhinacay rabta ujeedinaysa wax uu awood leeyahay maba jirtay leeyihiin mashiicana ma laha marka taana waxay deliishanayaan aayaad maarata wamaa ramayta id ramayta oo kale iyo walaakin allaha rama nabiga markuu wax ganay waxaa la yidhi waxaad gantay adiga ma aadan ganine ilaah baa ganay marka inuusan ficil qofkaba lahayn ayay tusinaysaa taa waxay ku radiyaan haddii la yidhahdo maalan camalkooda haddii la qabto yani maarata wax unaa ka dhalanaya aan maaragtay wamaa zanayta id zanayta haddii la yidhahdo ilaahay baa sameeyey maxaa dhihi ma la dhihi karaa maya markaad zinaysata ma aadan zinaysanin miyaad dhihi kartaa maya maarata waa hadal kufri ah waa gaalnimo waay marka ma dhici karto in sidaasoo kale la yidhaahdo ahlu sunnahu marka way radiyaan halkan marka waxay culummada qadariyada uga jawaabaan waxa la radinayo allah uu leeyahay kadalika kadaba aladiina min qablihim oo suuraddan suurat lancaam lagu radinayo ama suurat naxli lagu radinayo laleeyahay kadalika facala aladiina min qablihim aayaddan lafteeda laleeyahay qul hal cindakum min cilmin fatukhrijuuhu lana lagu radinayo aayadda fi suurat maaragtay zukruf ku jirto rabbi leeyahay maa lahum bidalika min cilmin inhum ilaa yakhrusuun radkaas waxa la radinayo ma ahan mashiicada ilaahay mashiicada ilaahay ma aha waxa la radinayo laakiin waxa la radinayo waxa weeye waa hadalka ay yidhaahdeen rabbi baa raadi ka ah hadduusan rabbi raadi ka ahayn uusan doonaynin inaana shirki samaynin rabbi waa naga wareejin lahaa taasuu rabbi la radinaya amaa in ilaahay uu shirkiga asaga la doonay dadkan oo shirki mashiicadiisa ay ku xiran tahay waa shay xaqa wey mashiicadiisa ilaah baa la doonay laakiin ilaahay raadi kama aha kufriga walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay gaalnimada raadi kagama aha wax walbana addoommadiisa isagaa la doonay marka madhabka ahlu sunnaha madhabka wasadkaabay maraan fii baabi alqadar sida baabka abwaabta oo sifaatka oo idilna ay baabka wasadka ay u maraan weeyaan marka macnaha sidaasaa loo jeedaa waxa la radinaya ma aha walidaalika yani maaragtay imaamu albagawi markuu ka jawaabayo wuxuu leeyahay hadalkaas ay yidhaahdeen wuxuu leeyahy in allaha tacaala waxay odhanayaan in allaha tacaala yani wuxuu yidhi wastadalla ahlu lqadari bihadihi alaaya aayaddan ayay daliishadeen yaquuluuna waxay odhanayaan inahum mushrikiintii low qaaluu low shaa allahu maa ashrakna hadday hadalkaa yidhaahdaan kadabahum allahu waradda calayhim faqaalat kadalika kadaba aladiina min qablihim ilahay sidaas u radiye buu yidhahdeen markaas waxaan leenahay buu yidhi markaan ka jawaabayno qulna altakdiibu laysa fii qawlihim beenintaan kadalika kadaba aladiina laleeyahay ma aha hadalkoodii ay yidhaahdeen low shaa allahu ma ashrakna ma aha waxa la radinayo buu leeyahay bal dalika alqawlu sidqun hadalka waa run inuu ilaahay shirkiga la doono waa wax jiro run ah weeyaan walaakin waxa la radinaya fii qowlihim wey ay yidhaahdeen in allaha tacaala amaranaa biha waradiya bima naxnu calayh allah baana amray waxauna raadi nooga noqday waxaan anagu ku dul sugannahay buu raadi nooga noqday taana waxay la mid tow leeyahay kama ahbara canhum fii suurati acraaf siduu ilahay suurat acraaf ku sheegoo kale la mid tahay hadalkoodii maxay yidhahdeen waidaa facaluu faaxishatan maxay yidhahdaan qaaluu wajadna calayha aabaa'ana wallahu amarana biha bay yidhahdeen haddii faaxisho markay sameeyaan waxay yidhahdaan aabbayaasheenaan ka soo gaarnay awowayaasheedii allaahna wuuna faray bay leeyihiin markaasaa rabbi uu radiyey faraddu calayhim yani faraddu calayhim fii hada qawluhu kama qaala tacaala allah wuxuu ku radiyey buu yidhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa allah fuxshiga ma faro dadka ma uunan amrin takdiibka marka daliilka tusinayo kadalika kadabada la yidhi tashdiidka shidkaa ku tusinaya baa layidhi taasaa ku tusinayso kadalika ayay kadaba ambiyadii beeniyeen aladiina min qablihim kuwan ayaga ka horreeyey takdiibaa la yidhaha waa beenin ee ma ahan ficilkan laguma beeninayo oo mashiicada ah haddii loo jeedo in laga warramo kadalika kadaba baa la dhihi lama shideen buu leeyahy shad lagama dhigin laakiin waa la xoojiyey bimacna alkidbi looma jeede waa atakdiibu baa loo jeedaa beenin ay ambiyada beeniyeen ayaa sidaa loo jeedaa weyan marka macnuhu sidaasuu maaragta noqonayaa madhabka saliimkana waa madhabka ahlusunna waljamaaca ay maraan ariiqadii salafkeenna ridwaan ullahi calayhim ay u mari jireen baabkaas baabulqadar ayaana loo maraya weyan sayaquulu ladiina kuwii waxay odhanayaan ashrakuu shirkiga sameeyey low sha allahu allah hadduu dooni lahaa ma ashrakna ma aan wadaajineen walaa aabbaa'una aabbayaashayadiina shirki lama yimaadeen walaa xaramnaa min shayin shayna ma aanan xarimneen sidaasay odhanayaan kadalika hadalkaas sida kuwan ay maaragtay ambiyada adiga ay ku beeniyeen nabi maxamedow bay kadaba aladiina kuwiina u beeniyeen min qablihim kuwan hortooda ahaa rusushii ay u beeniyeen weyan markaasay takdiibkoodii beenintii laazimeen xataa daaquu ba'sana ilaa cadaabkeenna ay ka dhadhamiyaan qul waxaa tidhaa nabi maxamedow hal cindakum agtiinna ma yahay daliil ma haysataan iyo xujo oo min cilmin cilmi agtiinna ma yahay wax kitaaba oo xujo oo daliilo ambiyadii hore ay ka soo gaarteen inuu ilaahay raadi kufriga ka yahay ma haysataan wey maxaa yeele ilahay wuxuu leeyahy walaa yardaa licibaadihi lkufra gaalnimo ilaahay raadi kagama ahayn oo kolkaa fatukhrijuuhu lana aad noo soo saartaan in tattabicuuna ma raacaysaan ila danna mala mooye wax kale ma raacaysaan waxaad dabagelaysaan waa dunuun oo alictiqaad alfaasid loo jeedo wey wain antum mana ihidiin ilaa takhrusuuna kuwa been sheegaye mooye bimacnaa takdibuun wey kuwa iska malmalaynaya been sheegaya mooye wax kale ma tihiin qul waxaa tidhaa falilaahi allah u sugnaaday alxujatu lbaaliqatu xujadii xeelka dheerayd allah baa iska leh oo cid walbaba aftiraysay oo qofka cudurdaarba uusan yeelanin marka xujadan alxujatu lbaaliqa waxaa loo jeedaa almuraadu biha alkutub lmunazalatu wاlrusul lmursala rususha ilaahay uu soo diray mucjizaadka uu siiyey kutubta uu soo dejiyey kuwaasaa loo jeedaa weyan falow shaa allah falow shaa allah hadduu dooni lahaa lahadaakum ajmaciin hadduu hidaayadiina dooni lahaa dhammaantiin buu idin hanuunin lahaa laakiin ilaahay ma doonin dadkao dhan inuu wada hanuuniyo qul waxaa tidha halumma la kaalaya shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinnii alladiina kuwii yashhaduuna qirayo ana allaha alla xarama inuu markhaati kacay xarama ou xarimay haadaa midkan taxriimkan dadka marhaatiyaalkii ka marhaati kacaya la kaalayo keena weya fain shahiduu hadday marhaati kacaan kuwii la keensaday oo inay marhaati kacaan loo keenay falaa tashhad macahum adigana ha marhaati kicin nabi maxamedo laanna baatil iyo zuur bay ku dhex jiraan weya walaa tattabic ha raacin ahwaa'a aladiina kuwii hawadoodii kadabuu biaayaatina aayaadkeenna beeniyey wladiina kuwii hawadoodii ha raacin laa yuuminuuna bilaakhirai aakhara aan rumaysnayn wahum ayaguna markaa ayagoona yani aakhrada aysan rumaysnayn ku darsaday yacdiluuna la ekaynayo yani maaragtay yusawuuna waay ama yajcaluuna lahu cadiilan ama yushrikuuna wadaajinayo yani maaragtay la wadaajinayo birabbihim rabbigooda khalqigiisa la wadaajinayo wasuu ilaahay cibaadada u leeyahay khalqigiisayna cibaadada u siinayaan marka kuwaas marna hawadooda ha raacin baa nabigeena lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam nahyigaas nabi maxamed laga reebayna waa nahyu liummatihi annagana waa naloo jeedaa dadkaas ahlu dalaalka inaan hawooyinkooda raacno allah wuu naga reebo weeyaan hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam cala nabiyina maxamed waali wasabi wslam